alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina muxamadi wacala aalihi wa saxbihi ajmaciin qaala almusanifu raximah llah wa qowlu bilaa cilmin cala diini rabbina wa sabun liasxaabi nabiyi muxammadi musirun cala alcisyaani tarku tanazuhin min albawli fii nasi alxadiidi almusadadi waityaanu man xaadat bifarjin wanashzuha cala zawjiha min gayri cudrin mumahadi waxaan ku dhex jirnay risaaladeennii manduumat lkabaa'ir lilxajaawi waxaan soo aragnay ilaa kow iyo afartan kabiiro oo dunuubta waaweyn ka mida ayuu musanifka noo soo sheego noo soo hormaray darsigeeda kabiiradii labaiyo afartanaad ayuu ka bilaabanayaa yacni wuxuu ka bilaabanayaa kabiiradii kow iyo afartanaad ayuu ka bilaabanaya afartan kabiiraan soo marnay musanifka wuxuu leeyahay raximah ullah wa qowlun bilaa cilmin calaa diini rabbina wa sabun liasxaabi nabiyi muxammadi wa min alkabaa'ir dunuubta waaweyn waxaa ka mid ah qowlun hadal lagu hadlo bilaa cilmin cilmi la'aan aada ku kaga hadasho calaa diini rabbina rabbigeenna diintiisii adoon cilmi u lahayn inaad wax ka sheegto ayaa dunuubta waaweyne kabiirada ka mid ah wa sabun wa minhaa kabaa'irkii waxaa ka mid ah sabun cay oo la caayo liasxaabi nabiyi nebiga calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisii la caayo nebigii muxammadi muxamed ahaa oo saxaabadii la caayo waa dembi weyn oo kabiiro ah beydkan musanifka wuxuu ku sheegay laba kabiiro kabiirada koowaad wa alqowlu cala allaahi bilaa cilmin kabiirada labaadna waa sabu saxaabati ridwaan ullaahi calayhim kabiirada koowaad waa alqowlu cala allah adigoo aanan cilmi u lahayn aqoon aadan diinkii u lahayn inaad tidhaahdo waxuuna rabbi iyo rasuulkiisa midna ayan sheegin inaad tidhaahdo diinkuu ka mid yahay oo maalan xalaal aan ilaahay xalaalayn rasuulkiisa a xalaalaynin inaad tidhaahdo waa xalaal shay allah iyo rasuulkiisa midna uunan xarimin inaad tidhaahdid waa xaaraam ayaa iyo wixii la mid ah waa bannaan yahay ma bannaana waa jaa'is hayru jaa'is waa baatil waa kida wax inaad tidhaahdo alqowlu cala allah baa la yidhahdaa alqowlu cala allah waa dembi weyn oo min kabaa'iri dunuubna ka mid ah bal yacnii allah markuu fii suurati alacraaf uu ka hadlayo kabaa'irka dunuubta markuu ka hadlayo kan ugu weyninka badan wuxuu ka dhigay alqowlu cala allah alle wuxuu leeyahay qul inamaa xarama rabbiya alfawaaxisha maa dahara minha wamaa batan waalifma waalbagya bigayri alxaqi wa an tushrikuu billahi maa lam yunazil bihi sultaana wa an taquluu cala allahi maa laa taclamuun alle wuxuu xarimay waxyaalaha fawaaxishta la yidhaahdo xaaladaha foosha xunoo muxaramaadka ah kooda muuqda iyo midkooda qarsooma wuxuu kaloo xarimay dulmiga xaqdarrada ku dhisanay ummadda la dulmiyo ama ayuu xaqa la dulmiyo ayuu ku xijiyey wuxuu kaloo xarimay ashirku billaahi allah in loo sameeyo khalqigiisii wax loogu daro ayuu xarimay wuxuu alla xarimay midka afraad waxa waye alqowlu cala allah waxuusan rabbi oranin in la yidhaahdo adoon aqoon u lahayn ilaahay baa yidhi ama rasuulkaa yidhi inaad tidhaahdo marka masaladaas ibnu qayim aljawsiya markuu kitaabkiisa iclaamu lmuwaqiciinka kaga hadlayo wuxuu leeyahay allah muxaramaadka afar martabo ayuu u qeybiyey afar darajo ayuu ka dhigay wuxuu ku bilaabay tii ugu sahlanayd fabada'a biashhaliha tan ugu fudud yacni wax fududna maaha waddan weynu kabiiraawe laakiin markii kuwan kale loo eego ayay fududdahay ayuu ku bilaabay wa hiya alfawaaxish waxaa weeye faaxishada inamaa xarama rabbi alfawaaxisha maa dahara minha wamaa batan markaasuu uma fanna bimaa huwa ashaddu minha taxriima wuxuu ku labeeyey mid taa darajada ka sarrayso ka adag ayaa tan labaad laga dhigay waa maxay wa huwa aliimu waalulmu waa meesha alla leeyahay waaliimu waalbaqya bigayri alxaqi waa ka darajada labaad faaxishadii dulmiga ka weyn oo ka darajo sarreeye wey markaasu wuxuu yidhi uma fallata bimaa huwa acdamu taxriiman minhuma wuxuu ku saddexeeyey wax xagga xaaraamnimada labadan kaga sarrayn badan labada hadda aan soo sheegnay xagga taxriimka mid kaga adeeg badan kaga weyni badan ayuu saddex kaga dhigay waa maxay wa huwa shirku billaahi casa wajal waa ilaahayo shirki loo sameeyo khalqigiisa lala wadaajiyo shirkigii ayaa darajadii saddexaad noqday markaasu wuxuu ku khatimay aayadda isagoo fasirayo uma rabbaca bimaa huwa ashaddu taxriiman min dalika kulli wuxuu ku afreeyey oo afar uga dhigay saddexdaa aan soo sheegnay xagga xaaraamnimada midka ugu darnaashaha badan kaga darnaashaha badan dhammaantood ayuu afar kaga dhigay waa kee wa huwa alqawlu cala allaahi bigayri cilmin allah adigoonan cilmi u lahayn inaad tiraahdo waxaasuu xalaaleeyey waxaasuu xarimay inaad tiraahdo alqowlu cala allah baa la yidhahda ayuu midda afraad kaga dhigay marka alqowlu cala allah shirkigii xataa iyadaa ka sara martay sooma jeeda xagga dembiga iyadaa kaga adag kaga darnaasho badan shirkiga waa dembi ilaahay laga galo kan ugu weyninka badan w haddana waxaa laga sara mariyey alqowlu cala allahi bilaa cilmi cilmi la-aan inaad ilaahay wuxuusan oranin wuxuusan xalaalaynin wuxuusan xarimin inaad tiraahdo allah baa sidaa yahay inaad tiraahdo ama rasuulkiisaa yidhaahda aad tiraahdo maxaa looga kormariyey oo alqowlu cala allah uga khatar badnaaday shirkiga xataa uu kaga weynaado waa maxay shirkiga iyo kufriga waa sababta uu ku yimaadaba waa alqowlu cala allah qof jaahil ah oo aana masaladan diini nin oo garanaya aan jirin baa sheegi markaasaa ummaddii kufrigii ku raacay bidacda iyo dalaalaadka fisqigii waxa xunoo dhan waxa waaye waxay ku yimaadaan alqowlu cala allah hadalkaasa ku yimaada qof aan shay uusan cilmi u lahayn inta sheego yidhaahda diinka uu ka mid yahay ayaa ka mid ahay walidaalika ilaahay uu ka digaa subxaanau wa tacaala dadka fatwada la iska tuuraayo masaa'il alxalaal waalxaraam masaa'il aliimaan wa masaa'il alkufri masaa'il atabdiic masaa-ishaas adigoonan cilmi u lahayn ummadda iska tabdiiciso iska tagfiiriso ood waxaa doonto samayso isagoo alle ka hadlay wuxuu leeyahay fii suurati anaxli walaa taquluu limaa tasifu alsinatukum alkadiba hada xalaal wa hada xaraam litaftaruu cala allahi alkadiba in aladiina yaftaruuna cala allahi alkadiba laa yuflixuun haddii wax carabyadiina ay tilmaamayaan oo aad leedihi xaqihina hana ku qawlina hada xalaal wa hada xaraam kan waa xalaal waa waa bannaanye kanina waa xaaraam ha oranin idinku ilaahay ku been abuuranaya inaad rabbi ku been abuurataan darteed ha u yeelinin markaasaa yidhi dadka ilaahay ku been abuurto yaa beenta ku abuurta weligood ma liibaanaan in aladiina yaftaruuna cala allahi alkadib laa yuflixuun sidoo kale aayadda fii suurati yuunis ku jirto mushrikiinta markay risiqi ilaahay qaarna xalaaleeyeen qaarna xarimeen oo aysan cilmina aysan u lahayn uu radinayo allah wuxuu yidhi qul ara'aytum maa anzala allahu lakum min risqin fajacaltum minhu xaraaman wa xalaala qul allahu adina lakum am cala allahi taftaruun iiga warrama allah wuxuu idiin xalaaleeyo risqu idin siiyey oo qaar aad wax xalaal leedihiin qaarna aad xarimaysaan cilmi la'aan ma allah idin amray oo amar ilaahay baad ku samayseen mise rabbi baad ku been abuuranaysaan xaqiiqada waxa weeye allay ku been abuuranaya marka maxaa la rabaa shayga adiga aad garanayso diinka aad ka taqaana haddii lagu weydiiyo ka jawaab waxaa taqaana sheeg oo ha qarini waxaadan aqoonin waxaad tidhaahdaa ma aqaano ma garanaya dheh ceeb ma aha inaad tidhaahdo waxaadan garanaynin ma aqaano inaad tidhaahdo waa sharaf wa waa sharaf wa waa qiimo wey marka waxaa la rabaa inaadan naftaada halligino aadan dhihin waxaadan aqoonin inaad tidhaahdo waa aqaana oo markaas adigana aad dhunto ummad badanna aad dhumiso waana zamankeennan aad u badan tahay fataawada laiska jawaabayo taxliilkii taxriimka takfiirka iyo masaa'il aliimaan masaa'il alkufri laiska dhex galo tabdiica ummad badana iska dhex gasho aanan maaragtay xaq ayagoon u lahayn daliilna u haysanin ee waxa iska sameeya waxaanad mooddaa inuu nagu rumoobayo xadiidka imaamu albukhaari imaamu muslim fii saxiixa ku sugnaa xadiidu cabdillaahi bni camr bni caas radi allahu canhumaa uu yidhi samictu rasuula allahi sala alla alay wasalam yaquul rasuulku alleh rasuulka alleh oo odhanaya baan maqlay ina allaha laa yaqbidu alcilma intizaacan yantasicuhu min annaas walakin yaqbidu alcilma biqabdi alculamaa xata ida lam yubqi caalima ittakhada annaasu ru'uusan juhaala fasu'iluu faaftow bigayri cilmin fadalluu wa adalluu yacani saasuu rasuulku leeyahy allah cilmiga suduura rijaal lagama saaro qalbiga lagama bixiyo marka cilmiga inuu qaado oo rabo qalbiga quluubta lagama siibo laakiin cilmiga waxaa lagu qaadaa oo lagu kor yeelaa culummadii cilmiga lahayd baa la baabi'ini markay dhintaanay culummadii wixii cilmi lahaa oo baaba'o yaa meesha ku haray juhaal baa isugu soo harayso markii uusan hal caalim harin ayay dadku waxay samaysanayaan dad madaxoo juhaala oo aan diinkii waxba ka garanayn oo ayagu iska jawaabaya markaasaa su-aal la weydiinay markaase fa aftow bikayri cilmi way jawaabayaan ayagoo aan cilmi u lahayn bay jawaabayaan muxuu marka rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam fadalluu ayaguna way dhumeen wa adalluu dadkana way dhumiyeen maxaa yeele cilmi la-aan buu jawaabay masaladaasaad mooddaa inay maanta nagu rumowday baad moodaa sidaad arkaysaan weeyaan marka in badan salafkeenna ridwaanullaahi calayhim saxaabadii taabiciintii atbaacu taabiciin waa iska ilaalin jireen inay diintan waxaysan cilmi u lahayn ay ka jawaabaan aad bay iskaga ilaalin jireen aad iyo aad ayay iskaga ilaalin jireen ma naqaan bay ohan jireen bal haddii fatwo la weydiiyo fatwo iyo jawaab haddii la weydiiyo midkood midka kaleba weydiin jiray sida cabdiraxmaan ibni abi leyla laga wariyo muxuu yidhi cabdiraxmaan ibni abi leyla adraktu cishriina wa mi'atan min alansaari min asxaabi rasuuli illahi sala alla alay wasalam yus'alu axaduhum can almas'ala fayarudduha hada ila hada xataa tarjica ila alawal wuxuu yidhi waxaan soo gaaray boqol iyo labaatan yacni oo ansaartii nebiga ka mid ah boqol iyo labaatan oo ansaartii nebiga saxaabadiisii ka mid ah oo ansaara baan la kulmay buu yidhi ayadoo waxaan arkay buu yidhi la weydiinaya mid ayaga ka mida su-aal waa dadkii nebiga la noolaa la mucaasharooday cilmiga ka soo guuriyey wey su-aal baa la weydiinaya markaasuu fa yaruddu haada ilaa haada war maya ani iga dhaafay hebel weydii buu leeyahy markaasuu hebelaa la weydiinaya hebelkii kale wuxuu leey maya ani iga dhaafay hebel weydii say u wadeen ayay waxay ku soo noqotay kii laftiisii markii hore lagu bilaabay sidoo nin walbaba su-aasha iskaga leexinay ayay halkaa kusoo dhammaatay weeyaan yacni waxay dhihi jireen maa minhum min axadin yuxadiu bixadiian yuxadidu bixadiidin ila wadda ana akhaahu kafaahu alxadiid walaa yus'alu can futya ila wadda ana akhaahu kafaahu alfutya yacni wuxuu dhihi jiray mid ayaga ka mid ah lama weydiiye xadiid yacni ma sheego war inuu sheego ama xadiid inuu sheego uu rabo ilaa wuxuu jeclaan jiray walaalkiiska kale inuu ka kaafiyo adiga sheeg aniga sheegi maaye su-aal haddii la weydiiyo iyo jawaabna wuxuu jeclaan jiray inuu intu iska wareejiyo uu yidhaahdo maya aniyaa lii weydiinayna hebel ha la weydiiyo imaamu maalik raximah allahu tacaala yacni waxaa la yidhaahdaa waxa la weydiiyey afartan iyo sideed mas'alo waa imaamu daarulhijra la yidhaahdaa oo la dhihi jiray culummada ay yidhaahdaan laa yuftaa wa maalikun fi lmadiina cid jawaabi karta ma jiro iyadoo oo maalik oo madiine joogo madiine uu dhex joogo imaamu maalik zamankiisii jawaabta cid kaloo jawaabi ka jirtahay ma jiro iyadoo la leeyahay ayaa waxaa la weydiiyey afartan iyo sideed su-aal ayaa la weydiiyey markii la weydiiyey wuxuu ku jawaabay soddon iyo laba su-aal oo afartan iyo sideedda ka mida ma aqaano ku jawaabay laa adri buu ku jawaabay ma garanayo ayuu ku jawaabay muxuu ka jawaabay marka wuxuu ka jawaabay oo keliya lix iyo toban su-aaluu ka jawaabay afartan iyo sideeddii lix iyo toban su-aaluu ka jawaabay soddon iyo labana wuxuu yidhi ma garanayo marka waxaa la rabaa mas'aladaas yacni mar hadday mas'alada ay tahay taxliil iyo taxriim takfiirin iyo tabdiicin tafsiiqin waxaas ay ku xiran tahay waxaa la rabaa waxaad cilmi u leedahay inaad sheegto waxaadan cilmi u lahayna la adri inaad tiraahda weeyaan marka alqowlu cala allah waa shay khatartiisa ay badan tahay shirkigana ka weyni badan weeyaan wa qowlun bilaa cilmin calaa diini rabbina weeyaan midka labaad waxa weeye oo meesha musanifka ku sheegay saxaabada ridwaanullaahi calayhim oo la caayo salbu saxaaba ridwaanullaahi calayhim saxaabada oo la caayo waa dembi weyn oo kabiira ah wey laakiin waxay isku khilaafaan qofka saxaabada caayaa ma ku gaaloobayaa caydaas mise kuma gaaloobaya ma ku kufrinaya mise kuma kufrinaya nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuu diidi jiray saxaabada in wax laga sheego ma ogolaan jirin laa tasubuu asxaabii buu dhihi jiray war saxaabadayda ha caayina yaan la caayin buu dhihi jiray xadiidkii bukhaari muslimba ku sugnaa weeye fawaaladii nafsii biyadii low anna axadakum anfaqa mila uxudin mila jabal mila jabali uxudin dahaba ma adraka mudda mudda axadihim walaa nasiifa wuxuu yidhi allihii naftayda gacantiisa ay ku sugnayd baan ku dhaartay idinka wakhtigaa joogtaan haddii uu midkiin buurta uxud la yidhaahdo dahaba uu sadaqaysto uu bixiyo ma gaari karo saxaabadii nabiga la mucaasarootay oo jihaadka la soo gashay oo dhibka la soo martay madaalka ay bixiyeen mudka ay bixiyeen iskadaa mudka xataa nuskiisa xataa ma gaari karo sadaqada ajriga uu ka helay ma gaari marka sidaa darteed waxaa weeye saxaabada ridwaanullaahi calayhim qofka caayo wuxuu ka hor yimid ou diidan yahay kitaabka qur'aanka ah uu diidan yahay dad ilaahay taskiyeeyey oo alla ammaanay saxaabada ammaan bay haysta shahaaday haysta allah baa u markhaati kacay allah muxuu leeyahay laqad radia allaahu cani almu'miniin id yubaayicuunaka taxta shajara dad ilaahay ka raadin noqday haddaad tidhaahdo waa faasiqiin waa kufaar waa kida haddaad tidhahda ka warran allah wuxuu leeyay wasaabiquuna alawaluuna min almuhaajiriina waalansaar waladiina itabacuuhum biixsaan radia allaahu canhum waraduu canhum waddadu ilaahay ka raadi noqday subxaanau watacaala weeye marka qofka yacnii khaasatan zamankeenna qolada raafidada la yidhaahdo ayaa saxaabada caydo oo maaragtay gaalaysiiyo oy leeyihiin waa gaaloobeen waad ogtihiin maanta adduunyadu waa isku furfuran tahay hal qarya camal ay noqotay kuwa maaragtay abubakar iyo cumar iyo oo khayru nnaasi ah bacda rasuuli illahi sala alay wasalam abubakar iyo cumar dadka ugu dhowaanayo arag oranayo lacnadooda ilaahay ugu dhowaanayo dadkaas waxa weeye imaamu maalik raximahu llahu tacaala raafidada aayaddan muxamadu rasuulullah waladiina macahu ashiddaau cala alkufaar ilaa aakhiriha markuu tirinayo raafidada inay kufaar yihiin oo ihbaatinayaan maxaa yeelay dad ilaahay ka raadin noqday oo gaalada lagu carogelin jiray ayay u caroodeenna necab yihiin marka sidaa darteed waxa weeye qofka saxaabada wax ka sheegaa waxa weeyaan waa qof ilaahay ku beeniyey xaqi oo sheegay ku beeniye wey wixii oo rabbi ka sheegay oo inuu ka raadin noqday oo qiimo ilaahay agtiisa ay ku leeyihiin nebigeennana uu sheegay dad ka hor yimid bay noqonayaan wey dad ka hor yimid ay noqonayaan sidaa darteed waxaa la rabaa saxaabada taraadi inaan u samayno radia allaahu canhum inaan raahno inaan ammaanno baa lala ka rabaa culammada waxay soo guuriyaan raafidada meesha ay ummatu maxamed ka taagan yihiin markay ka hadlayaan waxay yidhaahdaan yuhuudda yacni asxaabu muusa meeshay ka taagnayen nasaarada asxaabu ciisa meeshay ka taagnaayeen ayaa kaga wanaag badan raafidada meesha ay ka taagan tahay asxaabu maxamed meeshay ka taagan yihiin waxay yidhaahdaan low qiila lilyahuudi man khayru ahli millatikum haddii yuhuudda la yidhaahdaa diintiinna dadkeeda keeba ugu khayr badnaa markii la yidhaahdo waxay dhihi jireen yuhuuddu waxay odhanayaan asxaabu muusa aladiina ra'awhu wa nasaruu nabiyulaahi muuse dadkii la joogay ee arkay oo u gargaaray dadkaas baa dadka ugu khayrka badan diinteenna bay odhanayaan walow qiila lilnasaara man khayru ahli millatikum haddii nasaarada la yidhaahdo yaa dadka diintiinna ugu khayr badan waxay odhan lahaayeen asxaabu ciisa alxawaariyiin yacni nabiyulaahi ciisa asxaabtiisii oo xawaariyiinta la dhihi jiray ardaydiisii ayaa dadka ugu khayrka badan ay dhihi jiray markaasu waxay leeyihiin walow qiila lihadihi daa'ifa raafidadan alraafida waa shiicada raafidada ifna cashariyada weeyaan qoladaas yacni alimaamiya ifna cashariya alraafida haddii la yidhaahdo man sharu ahli millatikum diintiinna dadka sheegtaa kuwa ugu sharta badan waa kuwe haddii la yidhaahdo laqaaluu asxaabu muxamedin wa aswaajii way leeyihin nabi maxamed iyo asxaabtiisii iyo xaasaskiisii ayaa ugu shar badan bay dhihi lahay soo ma jeeda yuhuuddii iyo nasaaradii waa ka fiicnaatay raafidadii soo ma jeeda marka dadkaas aswaajtii nabigaana ka badbaadaynin caaisha radia allaahu canhaa bay aflagaadeeyaan oy caayaan xafsay caayaan abuubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo dadka ugu khayrka badnaa bay caayaan saxaabadii in badanaa gaalowday yidhaahdaan ma ujeedaan marka dadkaas waxa weeye imaamu maalik wuxuu leeyahy raafidadu waa kufaar wey waa gaalo wey muslimba ma ahanu leeyahy marka sidaa darteed saxaabada ridwaanullaahi calayhim waxaana la ka rabaa tacnigooda in la iska ilaaliyo dadka tacninayana in laga beri noqda baa la rabaa bannaanka la dhiga weeye wa qowlun bilaa cilmin wa min alkabaa'iri dunuubta waaweyn waxaa ka mid a qowlun hadal bilaa cilmin cilmi la'aan lagu hadlo ayaa ka mid ah calaa diini rabbina rabbigeena diintiisana lagaga hadlo jahli adigo ka jaahil inaad tiraahdo haadaa xalaalan wa haadaa xaraam inaad tiraahdo wasabbun baa ka mid ah caayda caayo liasxaabi nabiyi nabigeennii muxammadi ahaa asxaabtiisii in la caayana waa dunuubta waaweyn oo kabiirada ah saxibkeedana oo ku kufrinay haddii oo bannaysta weeyaan musirun cala alcisyaani tarku tanasuhin min albawli fii nasi alxadiidi almusadadi musirun wa min alkabaa'iri dunuubta waaweyn waxaa ka mid a musirun ay israaru musirin kii maaragtay dunuubta daa'imayey cala alcisyaani caasinimada daa'imayey daa'imiddiisii ou daa'imay oo israar ku sameeyey baa dunuubta kabiiradaa ka mid ah tarkun wa tarkun ka tegis baa ka mid ah oo laga tago tarku tanasuhin yacni iska ilaalin oo aad ka tagto iska ilaalin weydo min albawli kaadidii aa iska ilaalin weydana ayadana waa midda labaad oo dembi weyn oo kabiiro ah wey arrintaasna fii nasi alxadiidi kaa'inun fii mansuusi alxadiidi xadiidkii caddayntiisii la caddeeyey xadiidkii almusadadi ay isadiidi athaabiti midkii toosnaa ahaa xadiidkii sugnaa oo thaabitka ah saxiixa ahaa ayaana tusinayo kaadida oon layska ilaalinin oon layska xifdinin inay dunuubta waaweyn ay ka mid tahay beydkan musanifka wuxuu ku sheegay laba kabiira buu ku sheegay laba kabiire ayuu ku sheegay kan koobaad cisyaanka caasinimada oo la daa'imo cisyaanka halkan hadda waxaa loo jeedaa asaqaa'ir ila dunuubta waaweyn kabiiradaba ka soo hadal dunuubta saqiirada ah ee aanan kabiirada gaarsiisnayn oo istimraar israar ah ku samayso daa'imto oo iska tiraa dhib ma leh iska samee dembigaan waa dembi saqiiraa iska samee kan iska samee taas waxay ka mid tahay dunuubta waaweyn oo kabiiradaabay noqonaysa saqiiradiibaa kabiiro isku bedelaysa israarka sababtiisa iyo daa'imiddaasa kabiiro ku noqon kan labaad waxa weeye kaadida oodan iska ilaalinin oo jirkaaga iyo dharkaaga aadan ka ilaalinin ayana waa dembi kabiiro ah wey oo dunuubta kabiiradaabay ka mid noqonaysaa wey kan koobaad marka saqiirada maxaa la yidhaahdaa dembiga saqiirada ah waxaa la yidhaahdaa waa maa cadalkabiira dunuubta waaweyn wixii ka soo haray ayaa saqiiro la yidhaahdaa wey hadda waxaa loo jeedaa israarkeeda iyo daa'imiddeeda weeyaan waxaa kaloo lagu tacriifiyaa waxa aanan waciidna ku soo aroorin xadna uusan ku soo aroorin lacnadna uusan ku soo aroorin horaa usoo sheegnay ila dembiga markuu kabiire yahay inuu xad leeyahay inuu waciid leeyahay inuu lacnadii wax lamid iyo qadab lagu sheego ayaan ka soo haran tacriiftii kabiire wataan soo sheegay marka dunuubta sagiirada in la daa'imo oo siday ah yacni qofku iska daa'imo ma kabiiray noqonaysaa mise ma noqonayso laba culummada ay kala qabaan way sida raajixa ah dembiga hadduu sagiiro yahay masalan haweenta ajnabiga kaa ood fiiriso iyo wixii lamidka ah taabasho gacantaada ay ku dhacday macaasibeyba noqon waa zino dunuubta sagiirada waa taqaanaan oo yaryarka ah oo qofku iska fududaystaahi haddii la daa'imo oo qofku iska caadaysto dembigaas kabiiroo noqonaya culummo fara badan baana qabto hadalka cabdulaahi ibni cabbaas baa laga soo guuriyaa jamc cabdulaahi ibni cumar baa laga soo guuriya oo saxaabadii ka mid ah in badan oo ahlucilmiga ka mid ah alimaamu nawowi baa ka mid ah ibnu taymiya baa ka mid ah alciise ibni cabdisalaam baa ka mid ah ibnu qayim iljawsiya ka mid ah alqaraafi baa ka mid ah aimo fara badan ayaa waxay qabaan dembiga sagiirada haddaad daa'imto kabiiray noqonaysa cabdulaahi ibni cabbaas yacni afarka laga wariya waxa weeye oo fii fii sharxi saxiixi muslim imaamu nawowina uu kusoo guurinayo wuxuu leeyahay laa kabiirata maca alistikfaar walaa sagiirata maca alisraar buu leeyahay yacni afarka waxaan ujeeda waxaa wari ibnu jariir itabari baa soo saaro ibn abi xaatimaa soo saara ibnu mundir aimadaas oo dhan baa soo saaraan wey wuxuu leeyahay cabdulahi ibni cabbaas laa kabiirata maca alistikfaar haddii dembi kabiiraa kaa dhaco oo ilaahay a u tooba keento istikfaar aa la timaado rabbi waa kuu dhaafaya marka kabiiradii ma jirayso way baabi'i walaa sagiirata maca alisraar sagiirana ma jirayso oo qofkaa waa yar yahay oo aad daa'into sagiiro noqon mayso kabiira isku bedelaysaa wey kabiira ayay isku bedelaysaa wey sidaa darteed yacni xadiid imaam tirmidi iyo nasaa'i ay sunankooda ku warinayaan ibnu maajah iyo imaam axmed iyo a'immadaasna ay soo saareen xadiid abi hurayra nabigeenna calayhi salaatu wasalaam markuu dunuubta ka hadlaya wuxuu yidhi ina alcabda idaa akhta'a khatiicatan nukita fii qalbihi nuktatu suudaa qofka markuu dembi yar uu galo dembi khatii'a yar gafow ka dhaco dhibic bar waxay noqonaysaa qalbigiisa ku dhacdo oo madow bar yaroo madow bay noqonaysaa wey faidaa huwa nasaca wastakfar hadduu ka haro oo istikfaar oo ilaahay ula yimaadana suqila qalbu yacni qalbigiisii waa nadiifkau noqdaaye waa laga tirtiraa wain caada ziida fiiha xataa tacluwa qalba waxaa weeye haddii uu mar labaad ku laabto waxaa weeye bartii way sii ziyaadi dhibicdii way siyaadi qalbigu waa muraayad wey muraayaddii dhan baa marka dambe tirtirmaysa wey ilaa qalbiga ay gabdo dunuubti macaasidii markaasuu yidhi fahuwa wahuwa araanu aladii dakara allah raanka ilaahay qur-aanka uu ku sheegay kallaa bal raana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun kaasaa loo jeedaa weeye marka sida raajixa ah waxaa weeye dembiga sakiirada ah kabiiro ayuu isku bedelaa culummo oo alimaamu shawkaani uu ka mid yahay oo arrintaa ka doodaa jiro laakiin adilada ay haystaan waa laga xoog badan yahay marka israaru musirin cala alcisyaani waa dembi weyn wey dembiga kabiira sagiirada sida aad kabiirada uga cararayso inaad hadduu kaa dhaco israar ha ku samayn ha daa'imin ka fogow iyada lafteedii ha fududaysan ha odhanni waxaan waa sagiire dhib male ha iska samey ha odhanni wey kan labaad oo kabiirada labaada musanifku meesha ku sheegay waa kaadida oo aan la iska ilaalinin wey kaadida oan la iska ilaalin dharkaaga ama jirhkaada aadan ka dhowrin waxay sababtaa cadaab alqabri bay sababtaa qofka saaxiibkiisa ay gaarsiisaa cadaab alqabri bay gaarsiinaysaa waxayna tusinaysaa inay min kabaa'iri dunuub ka mid tahay dunuubta teeda waaweyn inay ka mid tahay ayay arrintaasi tusaysaa wey xadiid yacni saxiix ood og tihiin xadiid ibnu cabbaas oon horena u soo marnay in badan nebiga wuxuu soo maray yacni mara nabiyu sala allahu calay wasalam biqabrayni laba qabri buu soo maray faqaala markaasuu rasuulku muxuu yidhi innahumaa la yucadabaan wamaa yucadabaani fii kabiir wuxuu yidhi labadaa qabri waa la naarayaa cadaab waa la cadaabaya qabrigaa lagu cadaabaya shay oo weyn weynin ahaanay uga tegi waayeenna lagu cadaabi maayo macnaha waxay iska ilaalin kareen oo aan aad u cuslayn baa sababtiisa lagu cadaaba markaasuu yidhi riwaayada qaar bala riwaayo kale innahu lakabiirun ayaa ku jirta weya markaasuu nebigu fasiroo yidhi amaa axaduhumaa labadaa midkood fa kaana laa yastatiru min albawl kaadida iskama ilaalin jirin dharkiisa iyo jirkiisa iyo ayuu gaarsiin jiray marka kaadida oodan jirkaada iska ilaalinin waa dembi weyn oo kabiiro ah cadaabuulqabrina ku gaarsiinaysa weeyaan cadaabuulqabri ayuu qofka gaarsiisa wa ama alaakharu fa kaana yamshi binamiima kan labaadna wuxuu ahaa mid dadka isku dirdiro namaamo buu samaynaya namiimnimo kanuu warka ka soo qaadayaa kanuu qaadayaa markaasuu labada qof iska horkeeni si isku nacaan ayuu samaynaya marka fa kaana yamshi binamiima ka kalena ayadan wax weyna laga tegi waaye ma ah kaadidan waa la iska ilaalin karin marka labadaas ayaa lagu cadaabaa marka sidaa darteed dunuub weyn oo dembiga kabiirada ah ayay ka mid tahay sidaa darteed najaasada kaadida inuu qofka jirkiisa dharkiisa makaanka uu ku tukanayo waxaasoo dhan inuu ka ilaaliyaa la rabaa oo uusan marna fududaysanin tasaahulkoo lagu sameeyana cadaabuulqabri bay sababaysaa weya wuxuu leeyahay min alkabaa'ir waxaa ka mid a musirun ay israaru musirin kii daa'imayay daa'imidiisii calalcisyaani sakiirada dunuubta sakiirada uu daa'imo ayaa ka mid ah tarkun wa tarkun ka tegis wa tarku tanasu'in iska ilaalin iska xifdin oo qofku ka tago min albawli kaayada iska ilaalin waayo oo jirkiisa iyo dharkiisa u gaarsiiyo ayaa dunuubta waaweyn ka mid ah weya tarku tanazul kaana waxa weeye kaa'inun fii nasi ay fii mansuusi alxadiidi fii nasi alxadiid wuxuu ku sugan yahay xadiidkii caddayntiisii xadiidkii almusadadi ay thaabiti sugnaa oo sadiidka ahay sawaabka ahay toosnaa ayuu ku sugan yahay wey hada wabilahi towfiiq sala allah wasalam calaa nabiyina muxamedin waali intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fi shabakati manhaji online